gabdhaha qaar ee ku nool magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maalmahan wada kulamo ay kaga areensanayaan sidii doorkooda ay kaga qayb qaadan lahaayeen shaqooyinka ay bixiyaan xafiisyada dowladda waxayna dalbadeen in laga joojiyo faquuqa ku aadan inaysan waxba qaban karin iyagoo sheegay in ragga ay kula tartami karaan shaqooyinka ay ka qabtaan xafiisyada iyo goobaha kale loona baahan yahay in la siiyo waqti lagu tijaabiyo nafise macalin ibraahim oo ka mid ah gabdhaha ku nool jowhar islamarkaana ah xubin ka mid ah ururka haweenka gobolka shabeelle xardhexe ayaa sheegtay inay u baahan yihiin dhiirigelin joogto ah si ay u buuxiyaan jagooyinka ee qoodada haweenka loogu talagalay waxayna tilmaamtay baahida loo qabo in gabdhaha ay shaqo helaan
inkastoo ay gabdhaha waxbarashadooda aan wax muuqdansan ahayn wax markay bartaan waxnaysan ka heleynin sida haddii gabdhaha oo shaqadii shaqad abuur ee jirto gabdhaha in loo sameeyo sida cilaanka meesha cilaansaarka meesha dharka lagu karinaa harqaanka wax badan ganacsiga inay haweenka ay qabsan karaa inay hirshabeelle ee gabdhaha shaqa abuur ay u sameyn karto maxaan lahayn hadday gabdhaha wax walba ay qabsan karaan haddii gabdhaha la fuquuqaayo gabdhaha wax ma qaban karaan dhahaya dhibaato waa laakiin waxaan ogahay inkastoon hururkaaba gabdhaha aan nahnay inaan wax walba aan qabsan karno aan wax walba samaysan karno haddii nalo dhiirigeliyo oo nala soo dhabeeyo xitaa xafiisadaan fadhiisan karnaa meel walbaan fadhiisan karnaa waxaan ka codsanaa maamulka hirshabelle in loo gudbiyo haweenka inay gabdhaha wax inay qabsan karaan ragga waa laga yaaba xitaa inaan ka fiicnaano gabarna wax bay qabsan kartaa shaqa abuurna noo sameeyo oo shaqa abuur gabdho loo way shaqaysanayaan gabar waxaa jirta niman ka fiican jirta shaqa abuur noo sameeyo hirshabelle aan ka codsanin taasaan codsan lahaa ani ani waxaan gabadha wax bartayaan ahay maantana waa guraan iska fadhaa waayo wax maba haysto ma wax meel aan ka shaqeey male xitaa shaqa abuur male xataa cilaansaar xitaa ma aqaan meel cilaansaar wax walbaa dila samey lahaa waan shaqaysan lahaa muddooyinkan dambe gabdhaha juhur ku nool ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan sidii kaalintooda waxqabad ay kaga soo dhalaalin lahaayeen midaas oo la xiriirta in xafiisyada dowladda iyo hay-adaha ay ka helaan shaqooyinka ay rabaan oo khibradooda waxbarasho la xiriirta